bismillahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay afariy tobanka bisha afraad ee abriil sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga toddobaad walba qodob ayaan kusoo qaadanaa toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa dukaanada waaweyn ee loo yaqaano subermarketyada kuwaasi oo kusoo badanaya magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle magaalada jowhar waxay marba marka ka dambeysa sameyneysaa horumaro la taaban karo oo dhanka ganacsiga ah sanadahan dambe waxaa soo badanayay dukaanada waaweyn ee loo yaqaano subermarketiska kuwaasi oo laga heli karo inta badan waxyaabaha ay dadka u baahan yihiin waxaan booqanay dukaanka kafi subermarket oo ah mid ka mid ah dukaanada dhowaan laga hirgeliyey jowhar waxaan kula kulannay maamulaha dukaanka cabdirasaaq maxamed roobleh waxa aan wax ka weydiinay sida ay ugu suurta gashay in jowhar uu ka hirgeliyo subermarketkan magaceyga waxaa waaye cabdirasaaq maxamed rooble ahna milkiilaha kafi subermarket waan ku dhowaha barnaamijka waa caasimadda magaalada oo jowhar dowladda hirshabeelle waxaan joognaa kafi subermarket ganacsiga waa ganacsi cusub oo waxaan bilaawnay laba kun iyo labaatan iyo saddexdii dhammaadkeedaan furnay marka waa ganacsi aad looga baahnaa magaalada sababtoo ah magaalada waxaa ganacsiyo gaagaabana ka jiray oo sheysheey iyo gado laakiin annaga waxaan kaga duwannahay waa subermarket waxyaalo badan oo kala nooca oo kala duwan gado oo mar walbana ciise geliyo waxyaalaha dadka shacabka shacab weynaha ay u baahan yihiin soo keeno sidee ku bilaabnay wallaahi waa ganacsi marka la bilaabayo waa iska dhib badan yahay marka ilaahay anuu fududeeyey inaan bilaabno waana hadda waa ganacsi shaqeeyo
yaa kugu dhiirigeliya
wallaahi waa waxay u dhiirigelisay baahiyaha beledka ka jiro oo koobnaa oosan lahayn meelo oo macquul oo subermarkedo dadka qaarkii ay ka adeegtaan waxyaalahaasoo isku tegay iyo talooyinka leento ayay u dhiirigeliyey inaan sameeyo adeegyada aa gadaan maxaa ka mid ah adeegyada aan gadno waxaa way ka kala duwan yihiin waxaa ka mid ah electronikiska noocyadiisa kala duwan waa cosmatikiska waxyaalaha bagaashka ah macmacaanada waxaa noo sii dheer marka inaan iibino ice creamka oo kala duwan oo kale noocnooc ah marka kusoo dhowaada kaaf subermarket wuxuu ka furan yahay magaalada jowhar caasimadda dowladda hirshabeelle suuqa weyn ee hanti wadaag qiimahani marba nooc waayo waa kala duwan yahay marka waa qiimaha ugu macquulsan beledka oo ugu qiimaha jabanaan ku iibinaa adeegyada oo aan iibino waxaa ugu muhiimsan caanooyinka oo kala duwan kuwa caruurta kuwa dadka waaweyn mithaal hadda caanaha oo caruurta oo kaleenta way kala duwan yihiin waxaa jiro nunalaag oo siddeed doolar aan iibino waxaa jiro s n six oo toban doolar aan iibino way kala duwan yihin marka ma lasoo koobi kara badeecadaha haddi yaallo marka waa shacabweynaha reer jowhar kusoo dhowaadaan qiimo macquul insha allah ay gacmo furan waxyaalo kaleenta oo kala duwan oo jamle aan ku bixinaa jiro sida cabitaanada oo kale nooca sbrityada iyo biibsiyada sbritka oo kaleenta iyo faantadii kookada oo kaleenta waxaan gadnaa toddoba doolar biibsiga oo kaleenta waxaan gadnaa toban doolar waxaan kaleento iibinaa qalabka oo stationaryda oo ay ka mid tahay warqadaha oo wax lagu daabaco ee foorada iyo kaleento kartuunkooda waxaan gadnaa kow iyo labaatan doolar marka waxyaalo kale oo lasoo koobi karin aan gadnaa cabdisaaq dukaamadan dukaamad kale maxay ugu duwan yihiin asleedaada
waxyaalo badanay ugu duwan yihiin saataan hore kuugu sheegaba sababtoo ah dukaanada kaleentu qofba wuxuu gediyaa hal shay oo kala nooc ah qof bagaashoo gadaa qof kismaatikiisoo gadaa qof elektronigo gadaa laakiin anaga waxaan kaga duwanaa wixii oo dhan oo hal meel isku wada keennay aan ku iibinaa all in one waa marka waa kaas insha allah insha allah hadda waa bilaaw bilaawana hadda sanad iyo ku dar lee shaqaynaynaa marka waxaan rajaynaynaa in magaaladoo dhan aan ku fidino aan ballaarino si aan uga qabtirno bulshada reer jowhar wallaahi muqdishaa lagu keenaa adeegyada inkastoo mararka roobka u da-o kaleenta caqabada oo ay iska yimaadaan marka badanaa waa waa iska keensanaa oo muqdishaan ka keenaa fahamka ka waran dadka ganacsigan ay ka haystaan
fahamka bulshada waa oogaa waa soo dhismayaa een, dadka bulshada waa kusoo xirmayaan meelaha oo wana wanaagsan oo subermarketyada ah marka reer jowhar waa mahadsan yihiin wayna soo dhoweeyeen aadaan u soo dhoweyneynaa mar walba
dabcan dadka markay shaqo ku jiraan ganacsi waxa ugu sii darnaado caqabado badan aan kulmo
may aad iyo aad hadda wax caqabada oon la kulana malaha caqabada inkastoo ganacsiga markii uu cusub yahay caqabadihiisa ay badan yihiin hadda laakiin waa waan ka dabaalan insha allah
dadka si ay ula macaamishaan
dadka si aad u fiican aan ula macaamilnaa waa bulshadeeni waa dadka aan meesha aan u furnay ganacsiga cusub aan u samaynay marka sax iyo qaladba waa inaan soo dhoweyna ku qasbannahay markii howl la bilaabo ama ganacsi la furaayo dad badanaa waxaa laga yaabaa inay ku dhahaan maxaa ganacsigan u bilaabaysaa dadka waxaa laga yaabaa inaysan fahmin mala kulantay waxyaabadaas caqabadahaas waa aaday u badan yihiin soomaalida badankeedna waxaa waa markii wax cusub la samaynayo waxay ku leeyihiin ra'yiyo kala duwanay kusoo bandhigayaan oo saas waa waa adag tahay nin amay soo cowaysaa laakiin aniga hadda waa u dhabar adeegay biidni illaah ilaahayna waa igu garab galay marka maasha allah hadda marka fikirka adiga markaad haysatay iyo fikirka aad haysta maxaa farqa u dhexeeya aad iyo aad ay u kala duwan yihiin fikirka aan awal aan haystay waa iyo midka hadda aan aan ka haysto way kala duwan yihiin
say kula duwan yihiin
wallaahi farqi dheera oo kala dhexeeyo oo ganacsiga markuu cusub yahay oo kaleento waa waxaa is leedahay ama u dhaqaaqi waayaa sida dadkan ay kula talinayaan iyo sida aad ay aaminsan tahay Waayahay, cabdirasaaq markii ganacsigan ay bilaabaysay ilaa iyo hadda tan iyo waqtiga ay bilaaday maxaa maxaa isbedel ah oo oo uu sameeyey dukaanka
ganacsi markii la bilaabay iyo markii uu dhexdan uu soo marayo oo kaleento isbedelo waaweyn ay imaanayo marka isbedelo way jiraan marka waxaan sii rajeeyaynaa in isbedelo kuwaas kasii weyn aan sii sameyno insha allah xagga dhaqaalaha xagga horumarka waa dad soo kabanayo inkastoo dalka oo dagaaliyo waxa ku jirjiriyey marka hadda aadaa loo soo kabanaya waana soo dhoweyneynaa inay soo bataan insha allah ugu dambeyn maxaa tala soo jeedaa ugu dambeyn waxaan soo jeedineynaa macaamiisha reer jowhar iyo kaafi supermarket inaan u furnay dukaan wax walba laga heli karo ay ku soo dhowaadaan gacmo furna lagu soo dhoweynaa wax walbay jecel yihiin inay ka helaan aan ku han weynaa annagan insha allah aana sii ballaarin doona cabdulaahi ibraahim xuseen ceydiid oo ka mid ah holwadeennada ugu firfircoon dukaankan ayaa isagana iiga warramay hanaanka ay u shaqeeyaan bismillah magacaygu waa ciidiid ibraahim xuseen waxaan howlwadane ka ahay eh, dugaanka weyn ee kaafi supermarket marka dugaankan wuxuu laga heli karaa waxyaabaha ka mid ah qalabka oo dhallinyarta ay isticmaalaan sida jiimka iyo shoobinka dumarka ragga iyo waxyaabaha macmacaanka sida shukulaatada jalaatada iyo waxyaabaha caruurta caanaha sida eh, evelag nuuna iyo s16ka iyo waxya- waxyaabo walba oo laga heli karo iyo sida jumlada iyo tafaariikhdaba marka waxaa leenaha dadweynaha jowhar kusoo dhawaada kaafi supermarket sidii oo waxaa ku tiraan baahida jirta ee magaalka ka warran sida shaqada u socoto maasha allah horta shaqada si u socoto waxaa waa si wanaagsan waaya Ee, maalin walba waxaa baranaysaa qof weji oo wejiyaal cusbaasay baranaysaa marka dadkana waxaa waaye waa kala qalbi wanaagsan yihiin qof waxaa waaye si uu adeeganayo adeegiisa kusoo jeedinayo iyo hor u socodkiisa wallaahi dhaqdhaqaaqa magaalkan waxaa waaye waa si sidii lagu waayay siba waa kasii weyna- waa kasii weynaanayaa siba siba ka dambeyso sida maanta jimcada ay tahay oo kaleento waxaa waaye dukaanka rag baa badana macaamiilka ah oo maanta adeeganaya waxaana ka mid ah adeegyadaas eh, waxyaabaha macmacaanka eh, oo ah buskudka iyo waxyaabaha oo barfuunada shoobinka cabitaanada caafiya biyaha caafiya oo kale oo dalka laga sameeya eh, snai shirkadda snai ay soo saarto oo kaleento marka waxaa leenahay caafiyada oo laga keenayo magaalka banaankiisa ama sida muqdisho oo kaleento waxaa ka wanaagsan inaan isticmaalno magaalka biyaha caafiya oo sidii isnaay oo kale oo soo saaray doctor aadan marka waxaa leenahay dadweynaha juuhar kusoo dhawaada cafe supermarket dukaanada kale waxay u duwan yihiin hadda eh, magaalka maanta eh, meel oo si qaas oo loogu tago oo laga heli karo shukulaatoo dhiinka oo kaleento ama jalaato oo kaleento ma lahan jalaato ay nuucaa taallo eh, mid le- oo ka imaada from muqdisho iyo mid magaalka lagu sameeyo oo jowhar ah sida ice creamta oo kaleento iyo jalaatada qori oo kaleento kala nuuc ah oo shay walba qofka oo dalba kara iyo waxay- iyo dukaanka waxyaabaha la heli kara shukulaatoo dhiinka ay nuuc walba ah wallaahi wax caqabo oo shaqa oon la kulmay ma jiraan mar walba waxaa dhiirigelin baa kasii qaadnaa shaqada si u socoto oo kaleento si dugaankii hore u socod oo aan u samayn oo kaleento si bulshada aan soo jiida lahayn oo kaleento waxyaabaas un baa aan si samayn ma wax caqabo oo maanta kulmi kulmi karna ma ma jiraan waa ku faraxsanahay waxaan rajeynayaa kaaf supermarket inay hadda maadaama eh, supermarket yar uu yahay maadaama uu kasii dhii doono supermarket weyn sida moolalka ku yaala muqdisho oo kaleento in magaalka laga- laga daafuri doono mar dhow insha allah saasaasay rajeynaynaa shaqada duurkii oo meesha aan ka qabto wallaahi shaqada duurkii meesha aan ka qabto wax walba meesha aan ka qabtaa sida jumlada loo bixiyo oo kaleento tafaariikhda loo bixiyo oo kaleento waxyaabaha walba oo laga heli kara dugaanka marka waa waan ku faraxsanahay shaqada si ay u socoto midaasna dhiirigelinteedana waxaa iskale waxaa waa cabdisaaq maxamed rooble macaamiish meeshaan wallaahi aad aad bay wanaagsan tahay mar walba waxaa waaye qof mar eh, sidii eh, dhalinyarta iyo odayaasha iyo dumarka si ay u kala adeeganayaan waxaa waaye dhiirigelin baa laga qaadi karaa yaa u badan dadka idinka adeeg wallaahi bul- waxaa u badan dhalinyarta sida dumarka iyo caruurta oo kaleento ay u kala socoto magaalka marka si buuxa ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa ee magaalka
caruurta iyo haweenka maxay ugu badnaadeen inay wax idinka iibsadaan waxay ugu badan yihiin eh, si dumarka oo kaleento waxyaaba ay xiiseeyaan eh, shukulaato dhiinka oo kaleento iyo waxyaabaha oo dabiiciga ah eh, raggana waxay jecel yihiin inay mar walba adeegtaan sida shoobinka barfuunada iyo qalabka jirdhiska ah sida looska iyo looska oo laga heli karo loos full fad ah iyo low fadba iyo waxyaabaha laga heli karo boorashka oo full fad iyo low fad ah oo laga heli karo waa qalab rutiin oo dhammaystiran ah oo qofka dabiici jirkiisa soo saari kara iyo dumarka oo ah oo laga heli kara waxyaabaha shukulaatada ay xiiseeyaan oo laga heli- iyo caruurta oo jalaatada oo xiiseeyaan sida askrimta iyo si ay qiimaha u kala tahay mid eh, nus door labaatan iyo shan hal doolar iyo waxyaabaha ugu hooseeya oo ah mid oo shiri soomaali gadi kara afarta kun marka siba siba adii qof walba qofba waxa uu hiibsadaa saas baan leeyahay walaa xilli ugu badan wax la iibsado oo dhihi kara waa sidii maalinta jimcaha oo kale dad qofka uu nasiin ugu jiro oo kaleeto banaa usoo baxaan sida caruurta dugsiyada fasax ay yihiin eh, dadka badanaa ay shaqeeyaan oo maalinta jimcaha ay nasanayaan Eh, saas baan leeyahay saas ay la tahay maalinta sabtiga ka waran maalinta sabtii horta waa suuq baa kacsan sida eh, waxaa soo galaya magaalka dad reer miyi ah iyo dadka oo reer ma- oo magaalka degan oo suuq soo soo wada kacayo oo soo- qof walba shaqada usoo baxay sida suuq xamaasadeeda ay kacsan tahay oo kaleento marka waa maalin oo qof walba oo aan dhihi karin guri waa jiifaa oo sabti ay tahay suuq xamaasadeeda ay kacsan tahay oo adeeg iyo shaqo iyo lasoo kala ka- lasoo kala bax ay kala tahay
qaar ka mid a dadka wax iibsanayay oo aan kula kulannay dukaanka ayaa dhankooda ka hadlay sida ay u arkaan dukaanadan casriga ah ee magaalada ku soo badanaya ugu horeyn magacaygu waa maxamed cabdi maxamed waxaan joogaa cafe supermarket waxaan nahay macaamiil waxaan u imaaday meeshaan inaan ka adeegto maanta oo jimco ah Mm, waxaan soo doontay sida shopping shoobinkaa soo doonata maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah barfuunada shaambiyaasha ay nooc barfuun weliba sida barfuun waxaan hadda ka dooranaya oo qaataa everyday oo meesha markaa weliba soo dhammaado aan ka adeegto ka qaataa sida 9 b m shoobinada waxaa kaloo ka mid ah shaambada c o waxaa kaloo ka mid ah saliid saliidda nooca weliba Mm, aandoo macnaha nooc weliba macnaha kalarkeeda aan- macnaha oo carafteeda aan aan doortay barfuunka maxaa ku dooran fuunkan waxaan ku doortay waxaa waaye haddaa dhaq dhaq dhaqda xitaa caada uu dareemayay macnaha ma- mid oo go'a maaha meel wala socotid xagga haddaad socotid waa la dareema inaad macnaha ood barfuun weyn wadatid soo jiidis aad iyo aad weyn oo leeyahay waxaanan ka qaataa everyday cafe supermarket mar waliba siga go'o waa ka hadduu igu dhammaado macnaha ma asima magtal maba caashaqaba mar weliba uu dhammaado asiga lee doontaaba waxaana meel kalena ka dootarmabo waxaa weeye kaafil aa ka doontaaba mar weliba uu dhammaado adeegayga shoobikayga iga dhammaado kaafil aa ka doonta anigi meel kalema uu ka doontaba adigaa ku sheegay in bufunka inuu caraf badaya markii hore see ka ogaatay barfunkaan caraf badiya marka hore waxaan ku- waxaan ku ogaaday kaaf supermarket ala- macnaha anaga joogo ay dad gateen marka waa aan carfi barfunka waxaan arkay dad qoom oo anaga hooba t- ten ten qof camal toban qof waxaan arkay toban qof oo gadanaysa barfunka daa la caashiqay aniga waan gatay markaan gatay barfunka aniga waa caashiqay macnaha barfuun maxaa noqday oon aniga jeclaaday aad iyo aad u jeclaaday oo macnaha oo hadda ilaa hadda asma nashqad kale ma hayo waan qaato waa kaa halis carfiin halis carfi dhareedo waxaa weye wax weliba ood baahan tahay waxaa waa ka kaafi supermarket insha allah shaambadana shaambada c o shaamba noocay weliba ay nooca keliya laakiin aan dooqaanteed c o aan qaataa waa shaamba aad u dheel waa macnaha oo fiican oo wanaagsan sida timaha haayarka oo madoweynayso gogo oo timaha maasha allah saliil ammaani kara ammaan ka dhan tahay waa kaa macnaha aad iyo aad ay macnaha qiima u leedahay
magacii waa cabdikariin maxamuud waxaan ku suganahay carwada kaafi oo carwo heer sara oo tayo badan oo wax walba laga helayo waxaan leeyahay dadka reer joor inay kusoo dhawaadaan maantana adeeg yara dukaamihiisaan soo doontay waana ku mahadsan yihiin hadda waxaa soo doontay ee, timiraa soo doontay waxaa soo doontay ukuna soo doontay waxaa soo doontay saliida soo doontay waa agab shoobin oo nadiif ah iyo waxa- oo tayo leh maantana waa jimca guud ahaan intaasaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aan kusoo qaadanay dukaanada subermarketyada ah oo kusoo badanaya muddooyinkan dambe magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Bye.